kusoo dhawaada barnaamijka hambaryada ee heesaha nuurow intaan dhambaalada u gelin maxaa anigii dhegeystayaasha aad noo haysaa daandurayow inta aanan dhambaalladii gelin dhegaystayaasha waxaan u hayaa mid ka mid ah heesaha aan galabta ugu talagalnay waana heesta hablaha soomaaliyeed iyo codka macaan fanaanka cawaale aadan bilageermaanka waxaan degmada ku hayabaa madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar bilaydheermaanka waxaan degmada ku hayabaa madalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegay mataanaha nasaha iyo sheekh madar hablahaan magaxweyne geysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashieyey habluqu hablahaan magaxweyne geysa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashieyey habluqu marsawacan boosaaso iyo mudug ablaha muqdishiyo marka cadgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn marsawacan boosaaso iyo mudug ablaha muqdishiyo marka cadgaala mawjada habaydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugweyn waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxliyo midaan la dhashee waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxliyo midaan la dhashee saddex magac magac waa mariinkay asuga waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxliyo midaan la dhashee waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxliyo midaan la dhashee saddex magac magac waa mariinkay astuura murtidii waa ammaan haween iga murteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlaan inta iga maqan hawadaanu marin murtidii waa ammaan haween iga murteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlaan inta iga maqan hawadaanu marin
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi axmed iyo zahre cabdulaahi axmed iyo deeqo maxamed yuusuf faadumo maxamed yuusuf jaamac maxamed xirsi iyo xasan cabdulaahi axmed iyo nuuro shukri takhal iyo rooda aadan ibraahim koos cali rooda axmed maxamuud iyo firdowsa muuse sakadhe iyo khatre ibraahim jaamac iyo cabdinaasir maxamed sahal waxaana ay kala joogaan maraykanka jarmalka ingiriiska soomaaliya etoobiya kenya norway iyo jabuuti waxayna hambali u darayaan maxamed cali yuusuf iyo fawziya xariir axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin isku barakooba aamin ayaan leenahay heestan dhegeystayaasha u soo qabanayo nuuro waa wahwaah codadkii maxamed axmed iyo aamin cabdulaahi
bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli waanku arki waayaba sidii waaruur furi walac tidhi cadceedii warmahiyuu gantaa lahaa waxa ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lihii iigu widhwidhi jirin
waanku arki waayaba sidii waaruur furi walac tidhi cadceedii warmahiyuu gantaa lahaa waxa ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lihii iigu widhwidhi jirin
waxa aan wadiin wadiin isla waayi jiray waxa aan wadiin wadiin isla waayi jiray waa cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan inaan wadaa jiraa dabeetana sidii weyliyu dhashid dabeedkana sidii wiiliyuu dhashid webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagka samawacan webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagka samawacan iga dareed show Wah, wah, wah, wabad iga dareed show
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dadka kale ahaa cali xuseen aadan mukhtaar xuseen aadan maxamuud xuseen aadan ibraahim xuseen aadan cabdulaahi xuseen aadan cabdi xuseen aadan iyo daynibo xuseen aadan luule xuseen aadan jamiilo xuseen aadan farduuso maduur daahir iyo maxamed manuur daahir manuur daahir dhure iyo midaale manuur iyo maxamuud waa maxamed kuule macalin dhammaan dadkani waxay u hambalyaynayaan ibraahim xuseen aadan xaraare iyo marwadiisa oo uu wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdinaasir waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa heesta ma rabtaa aroos fanaaniinta maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagab inan yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay inan yahay layla rabe reerkoodu ila doonaya adigu may raacsan tahay mise dantaydan kaa raacda raacda mise dantaydan kaa raacda raacda rogrogo baltali sidaad ku raalli tahay shemise dantaydan kaa raacda raacda mise dantaydan kaa raacda raacda rogrogo baltali sidaad ku raalli tahay sheeg dhulkoroble raysii xaareed waxaan raxaabane ma rabtaa aroos dhulkoroble raysii xaareed waxaan raxaabane ma rabtaa aroos
inayow rag iyo dumaar labadii rafiiq noqon karaa ramaadiyo raas wacandeege anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kaana iska riixay kugu raacay guurkee anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kaana iska riixay kugu raacay guurkee dhirtoorra cuble raarcawskogole aan raxaabane warabaaroos dhirtoorra cuble raarcawskogole aan raxaabane warabaaroos
inayahay rucliyo orood ruuxii dantii u rooraya meel kale kuma raagaye inayahay rucliyo orood ruuxii dantii u rooraya meel kale kuma raagaye anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg anigoon ku riixayn riixayn anigoon ku riixayn riixayn kana iska reebay sidaad ku raalli tahay sheeg dhulka roob leh maysii xaareed marxaban ma rabtaa aroos dhulka roob leh maysii xaareed marxaban ma rabtaa aroos
ma ogtahay ridiyo waraan rumadii jacayl kuubsada iyo olool kuma raysatee ma ogtahay ridiyo waraan rumadii jacayl kuubsada iyo olool kuma raysatee anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kana iska riixay kugu raacay guurkee anigoon ku reebayn reebayn anigoon ku reebayn reebayn kana iska riixay kugu raacay guurkee
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray salmo maxamed cabdulaahi iyo falastiin khaliif yuusuf adeero mukhtaar xasan maxamed xuseen xasan maxamed maxamed xasan cali xasan maxamed iyo cabdiweli faarax bare iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan waxaana ay tahniyad gaarsiinayaan nuur xasan maxamed iyo luul jimcale maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey cabdirasaaq nuur waxay leeyihiin soo weyna u noqo kii waalidka iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay heesta kale aan soo qabanayo waa allahayow maxaa iga qabsaday waxaa qaadaysa farxiyo fiiska waxaa heesta hore u qaaday xaliimo cumar codweyn
allahayow maxaa iga qabsaday allahayow maxaa iga qabsaday waan qarsanaayo mooye muxuu jirka qalay jacayl maxaa qabuyoode alla maxaa qabuyoode waan qarsanaayo mooye muxuu jirka qalay jacayl maxaa qabuyoode alla maxaa qabuyoode maxaan yarka ku qarwaye maxay biya i qaladaye indaha goortan kala qaaday qofba ilaah ma joogin maxaan yarka ku qarwaye maxay biya i qaladaye indaha goortan kala qaaday qofba ilaah ma joogin sow naxdin qacmaan oran sow ilmaduu imay quban sow naxdin qacmaan oran sow ilmaduu imay quban talo iga qaloo caliye kacay maqaan qalbiga kama ooyo jirircay maqaadeen jirircay maqaadeen jirircay maqaadeen jirircay maqaadeen qalbigu kuu rabay haddaan isqaba weyne qalbigu kuu rabay haddaan isqaba weyne Hadaad qarar gaadhay Hadaad kala qorshaysay inaad qariga turto waa khasaaro halisee haddaad kala qorshaysay inaad qariga turto waa khasaaro halise sow naxdin qacmaan odhan sow ilmadu imay quban sow naxdin qacmaan odhan sow ilmadu imay quban talooyiga qaloocaneeye sow qalbiga kama ooyo jiriricay maqaadeen jiriricay maqaadeen jiriricay maqaadeen jiriricay maqaadeen sow qalbiga kama ooyo jiriricay maqaadeen dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo siciido sheekh aadan hooyo hodan cabdi cali firdowsa cabdi cali iyo kamiilo cabdi cali iyo muxsin cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi iyo xudayfa cabdi ibraahim iyo aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq xareedo ibraahim malaaq cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo sulaymaan sheekh iyo hooyo saciido sheekh aadan iyo dhammaan reer cabdi cali iyo reer sheekh aadan waxaana ay taaniyad u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo gabarah ay ugu dhalatay baydhabo waxaana loo bixiyey saamiya xaaji waxaana leeyihiin ducadu waa ibraahim daandurig waxaan leeyahay gabadhaasi allah ka dhigo tiisoo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tartaa daanduleyo waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray dadka kale ah xuseen cabdilaahi axmed saare cabdilaahi axmed deeqe maxamed yuusuf cabdiraxmaan cabdilaahi abukar iyo faadumo maxamed yuusuf xasan cabdulaahi axmed iyo nuure shukri taqal roode aadan ibraahim iyo koos cali yuusuf roode axmed maxamuud khatre ibraahim jaamac iyo fardowse muuse sakadhi iyo cabdinaasir maxamed sahal dhammaan dadkan uu kala jooga ingiriiska jarmalka maraykanka ethoobiya kenya iyo norway soomaaliya iyo jabuuti waxay u hambalyaynayaan maxamed cali yuusuf iyo fawsiya xariir axmed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka daalaca oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida waxaan leenahay arooskana ku dara ubad khayr qaban allahna ku arsaaqo aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeena kusoo xiri doonana waa heesta aaheya iyo codka shariif cabdalla iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaan idinla socodsiinayey ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ganiyey daraadaan gubad cidi la joogo gantaalii jacayla jacayla wadnahayga gaydo naftaan ku gooydo goohaydo miyaadu garaabey ahiya ahiya gacala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey ahiya ahiya gacala haweyna sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey Ahia. Ahia. ayadoo gabanahoon sanadkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karaydaa nafsunbayga gadanoo ahi umarunbow u galayaa ahiya ahiya gacala haweynaa sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey ahiya ahiya gacala haweynaa sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey Ahia. Ahia. adiga galayro haadhow garaadroon samada galayo galayo sidiigii gamunkii sawirkayga gaarsii gaarsii hoy gabadhan gacloodey ahiya ahiya gacala haweynaa sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey ahiya ahiya gacala haweynaa sidaanii galayo oyaai gargaaro gargaaro gacantayda saarey galayrkii waxuu yidhi gabadhaad gaclooto ubax ku guraydaan sawirkaaga geeye ilmaba isla goohoydaayo oo gacaylkaaga weeye ahiya ahiya wallaba isafgarato gacal walaala haddanaanu ku horayaa gurigay ku nooshahay ahiya ahiya wallaba isafgarato gacal walaala haddanaanu ku horayaa gurigay ku nooshahay ahiya